weeye ee gobolka shabeellada hoose ee dowlada soomaaliya xaaji gaabow cismaan ayaa sheegay in jidgooyin aada u fara badan lasoo dhigay qeybo kamid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wuxuuna madaxda sare ee dowlada soomaaliya ka dalbaday in maamulka degmada afgooye ee dowlada soomaaliya gacan laga siiyo sidii isbaarooyinkaasi uu u qaadi lahay waxaana uu tilmaamay in maamulka degmada afgooye ee dowlada soomaaliya uu gudoomiyaha ka yahay xaaji gaabow cismaan inay wax ka qaban waayeen in xalay u keenaan isbaarooyinka kusoo badanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa dib xoog lanaga haysta saarooyin gaadsan afgooye dhanka xagga waqooyi mukiiga iyo ilaa warmaxan dib xoog layka qabaan shacbiga dhib xoog lou ka qabaa afgooye run ahaantii isbaarooyinkaas ma ogyeen marmar wax iska dhacaan laakiin midda noogu daran noogu daran waa isbaarooyinkaas aad u fara badan meeshaas gaarsan waa maamulka guud waan hadalnay dhowr jeeraan hadalnay dhibaatada ka jirta aad iyo aad ayaan u hadal aan u sheegnay yacni hay-adaha ku shuqulle waan u sheegnay waxaana rajaynayaa haddii alla idmo inay mataqaanaa noo soo gurmadaan maalmihii aynu soo dhaafna qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose waxaa dhibaato xoogan loo geysanayay gaadiidka ay saaran yihiin dadka rayidka kuwaa oo rag ku labisan dariiska ciidanka dowlada soomaaliya ay dhibaato xoogan ay u geysanayeen dadkaas iskugu jirtay in ay dhac u geystaan